marka guushaas weyn anagu gaarnay waxaa haddana muhiim noo noqotay in hay-adda ayaata la yiraahdo oo diyaaradaha adduunka manage garaysa dhammaantood inaan la sameyno xiriir mataqaanaa inay dalkii yimaadaan inay cowdkeenii soomaaliya lahayd aan soo celino sidaan ognahay hadda soomaaliya waxay isticmaashaa turkiga kenya cowdad laga keenay bay isticmaashaa ee waxay ku yihiin mataqaanaa bartnership kula yihiin ninka travel agencyga haysto soomaaliya jooga ganacsadaha hadduu maanta damco inuu travel agency furto cowdu ku shaqaysto ma haysto waa inuu qof kenyaan ah oo cowd haysta dowladiisu siisay ama qof turkiya oo dowladiisu siisay cowd inuu commission siiyo lacagta wax ka siiyo oo uu kula shaqaysto cowdkaas bay ahayd lacag aada u fara badan ayaa waxaa laga sameyn jiray dadka agenciyada haysto soomaalida ah oo tigidhada jara in muddo ah marka hadda waxaan daba joognay in cowdkeenii aan soo ceshano representationkii soomaaliya ay caayaata ku dhex lahaydna uu dib usoo laabto runtii agenciyada soomaaliyeed oo travel agencyga saata la yiraahdo waxay in muddo ah ka shaqaynayeen sidii cowdkaa lagu heli lahaa wasaaraddana ay ku daba joogeen in la soo celiyo dowladda soo celiso anugu markaa xafiiska imid hadalkaasoo bilow ah baan imid waxyaalihii ugu horreeyey oo lamar isla markiiba aan ayaata kala xiriirnay oo aan ka codsannay inay cowdkeenina noo soo celiso representationkii noo soo celiso ay waddanka dib ugu soo laabato ayaan ka codsannay runtii wayna soo dhoweeyeen way nagala shaqeeyeen waxaa la diyaariyey heshiis is-afgarad ah oo dee awal soo jireen ahaa horey u jiray oo mataqaanaa iska standardna ah waddan walba oo adduunka ay ayaata ka shaqeyso ay la gasho baan dib u diyaarinay heshiiskaas haddii la diyaariyey maanta waa kaas la saxiixay oo aan hadda memorandumkii maxaa ka mid a heshiiskaasi aanu saxiixanay waxyaalaha ka mida marka waxaa weeye kow cowdkii inuu soo noqdo oo dalka kusoo laabto meeshaan waddan kaleeto aan cowdkiis isticmaali lahayn labo wuxuu sameynayaa lacagihii dakhliga ahaa oo soomaali laga guursan jiro commissionka ahaa iyo cowdadka kale looga guursan jiray ay ka madax banaanaan doonaan uma baahan doonaan inay cid danbe cowd ay leedahay ay isticmaalaan cowdka soomaaliya leedahay qof walba travel agency leh ayaa la siinayaa uu ku shaqaysan karaa waxaa saddex soo noqonaya lacagihii dibadda mari jiray bangiyada soomaaliyeed ayaa qaadan doona oo ka shaqayn doona lacagtaas soomaaliya kudhex socon doontaa waxaan helaynaa wax walbe oo experti ah ama xirfad ah oo ayaata ay leedahay naga caawin kadho aviationka soomaaliya ay ku caawin kadho ay ku caawin karto airlineska soomaaliyeed ay ku caawin kadho dowlad ahaan waxay nagu taageeri karto inaan ka helno ayuu heshiiskaas noo fududaynaya waaya inta badan diyaaradaha ka shaqeeya soomaaliya kama rajis talagaraysna ama kama diwaan gashano soomaaliya tusaale ahaan dowladaha dariskala sida dowladda kenya kaleta ayay ka diwaan gashan yihiin marka taas macnaheedu ma waxay ka dhigan tahay in soomaaliya hadda kadib ay diyaaradaha ka shaqeeya iyadu ay diwaan gelin karto
diyaaradaha horta laba waaye midna waa dee diyaaradaha soomaaliya laga diiwaangeli laga diiwaan gasho oo locali ah waxna waa diyaarad international oo adiga kuu imaanayso waddan kale ka imaanayso diyaaradaha locali loo diiwaan gelinaya haddaba waa noo diiwaan gelsan yihiin ilaa lix baa noo diiwaan diiwaan gashan oo oo maxaa la yidhaahdaa diiwaangelinta soomaaliya haysata waxaan rabnaa marka insha allah in diyaarad walbe oo locali ka shaqeysa soomaaliya dhexdeeda ka shaqeysa ama soomaaliya ka duusha inay mataqaanaa qaadato diiwaangelinta soomaaliya inay qaadato ayaan rabnaa diyaaradaha noo imaanaya oo wadamada dariska ka imaanaya waa sax hadda way jiraan diyaarada aada u fara badan oo soomaaliya ka shaqeeya dhexdeeda oo ka rajis garaysan kenya ka rajis garaysan baahidaana keentay duruuftii markaa jirtay annagoo departmentkaas uusan fuctioni noo ahayn oo uusan awoodda lahayn inuu diyaarad odhod gareeyo oo diiwaangeliyo oo uu shati siiyo aysan aanaan lahayn awooddaas ayaa keentay in ganacsatada soomaaliyeed ay wadamada dariska ah diyaarada kasoo rajis garaystaan si ay ugu shaqaystaan laakiin insha allah hadda levelka aan gaarna wixii ka dambeeya diyaarad walbe oo soomaaliya ka shaqayso waxaan rajaynaynaa inay diiwaangelinta soomaaliya ay qaadato marka maxaa muhiimada hadda marka heshiiskan hadda aada maanta nairobi ku saxiixateen hay-adda ayata uu u leeyahay soomaaliya heshiiska wuxuu u leeyahay soomaaliya intii horan sheegay qodobadii horan sheegay madax banaanida inaan kowdkeena helayno oo magacii ayaata aan ku dhex lahayn iyo kowdka calaamadan ku lahayn inay soo noqoto labo in ganacsatada soomaaliyeed cidi ka faa'iidin ayagu wixii la faa'iidaya ayagu ay faa'iidaan saddex in maaragtay transactionskii oo internationalka ahaayo lacagii dibadda u bixi jiray si dibadda u bixin oo ayaata laftirkeeda ay account ka furato bangiyada localka ah oo soomaaliya jooga inay account ka furato oo lacagtaas ay dhex marto intaasoo milyan ayaa sanad bishii la jaraa oo tigidho ah bannaanka u bixi jirta awal hadda laakiin waxaa lagu qasban yahay bangi local ah oo soomaaliya ku dhex yaala in laga furo ayaata furato account furato